بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaynu ku soo jirnay ghaswatu fatxi maka duulaankii maka lagu xoreeyey ee ilaahay subxaanahu wa tacaala shirkigii uu kaga xoreeyey ayaanu ku soo jirnay waxaynu soo aragnay rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo siduu ula dhaqmay dadkii xumayn jiray ee xumaha inta badan kula soo dhaqmayay waa darsi cadiim oo laga qaadanayo inaan dadku iscafiyaan inaan waxba laysu raacin qofku inaanu uurkusid yeelan albeyca khadaba arasuulu sala allahu caleyh wasalam rasuulku waa khudbadeeyey yowma alfatxi ay yowma fatxi maka maalintii maka la furanayey ayuu khudbadeeyey khudbatan khudbad bayana fiiha uu caddeeyey kasiiran in fara badan oo min alaxkaami alislaamiya axkaamta islaamka ka mid a ayuu ku kala dhigdhigay uma dabeetana ibtada annaasu dadku waxay bilaabeen yubaayicuunahu inay la heshiiyaan wa ahamu man aslama fii dalika alyowm wa ahamu waxaa ugu muhiimsanaa man aslama cid islaamtay fii dalika alyowm maalinta mucaawiyatu bni abi sufyaan wa abu quxaafa waalidu sidiiq abi bakr sidiiq aabihi wa ja'ahu waxa u yimi rajulu nin yartacidu gilgilanaya khawfan cabsi awgeed gariiraya faqaala lahu wuxuu rasuulku yidhi sala allahu caley wasalam hawin calayka isdeji isdeji oo werwer la'ow fa innii anugu lastu ma ahi bimelikin boqor ma ihi innamaa ana anugu waxaan ahay ibnu imra'atin gabadh wiil ay dhashay un baan ahay bimacnaa qof dumarun bay dhashay qofkaa dumaroo kaana ta'kulu lqadiid nooca muqmada oo kale ah oo la areerimo oo la qallajiyo alqadiid wa bacda mubaayacati arijaali markii raggii lala baayactamay baayacahu nisaa wa kunna waxay ahaayeen yubaayicna qaar kula baayactamaya calaa anlaa yushrikna billaahi shay-a ilaahay inaanay cidnaba la wadaajin walaa yasriqna inaanay waxba xadin walaa yazinina inaanay sinaysan walaa yaqtulna inaanay dilin awlaadahunna ubadkooda walaa ya'tiina aanay la iman bibuhtaanin been abuurad been abuuradkaasoo yaftariinahu ay abuuranayaan bayna aydiihinna hortooda wa arjulihinna iyo cagahooda walaa yacsiina arasuula sala allahu alay wasalam rasuul kale inaanay ku caasiyin oonay ku amar diidoonin fii macruufin wanaaggii uu faro inaanay diidin uma amara rasuul sala allahu alay slam bilaalan buu amray an yu'adina inuu ka addimo calaa dahri alkacba wa haadaa bad-u duhuuri alislaam wa haadaa addimiddaa iyo qabsashadaasi bad-u waa bilaabashadii duhuuru lislaami islaamku inuu ka muuqdo calaa dahri albeyti almucadam beytkaa la weyneeyey dhabarkiisa sare in towxiidka laga iclaamiyo uma arsala calayhi salaatu wasalaam asaraaya ciidamo gaada ayuu diray lihadmi si loo soo burburiyo asnaami alqabaa'il qabaa'ilka asnaamtay caabudi jireen in lasoo burburiyo fahudimad waxaa lasoo dumiyey alcuza wa suwaac wa manaata wa kaana calayhi asalaatu wasalaam yaqsuru salaa salaadda waa gaabinayey muddata iqaamatihi bimaka in alle intuu maka joogay salaadda waa gaabinayey ma dhammaystirayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu waxyaalo badan ka soo faaruqay wixii dagaal ahaa ee khaalid mawaliid iyo qolooyinkii kale isku dhacay qolooyinkii la ciqaabayey la leynayey amaba la cafeeyey howlihii o dhan markay dhammaadeen iyo markuu rasuulku sala allahu alay wasalam dhammeeyey wixii la odhan jiray salaata alfatx salaadda furashada ilaahay subxaana wa tacaala loogu mahadnaqaayo sideeddii ragcadood ku tukaday fii beyti ummi lfadl fii beyti ummi lfadl markuu ku tukaday ama ummi haala labadaba waa la yidhiye ayaa rasuulku sala allahu alay slam khudbad bilaabay khudbadaana waxa uu kula hadlay dadkii reer maka iyagoo isku jira khudbadaas waxay noqotay khudbad loogu caddaynayo dhammaan axkaamta islaamka wixii markaa rasuulku sala allahu alay wasalam uu u arkay inay daruuri tahay in ummadda la fahansiiyo khudbaddaa waxaa ka mid ahaa sida uu hoosta ku qorayo anlaa yaqtula anlaa yuqtala muslimun bikaafir muslim iyo gaal inaan laysu dilin bimacnaa muslimku hadduu gaal dilo loo dili maayo waayo isku kufba maaha midna waa muslim hoggaansan midna waa kaafir xataa hadduu kaafirku yahay mid mucaahida oo ummadda islaamka ballan kula jira dembi culusna weeye dilkiisu haddana loo qisaasi maayo diyada ayuunbaa la siinaya hadday qoomkiisu muxaaribin yihiinna diye xataa la bixin maayo sidaa ogeed markaa waxa qalada marnaba qadiyadaasi waxa weeyaan waxa weeyaan waa go'aan sharciya oo rasuulku sala allahu alay slam uu riday oon xilli bay isbedelayn walaa xilligeenna walaa xilli ka horreeyey walaa mid ka dambeeya muslim iyo gaal kufaysu maaha laisma dilo walaa tusaafir ilmar'atu gabadhu ma safarto ayay safrin masiira alaaati ayaam marka waa khabar bimacnaa alinshaa amar baa la rabaa in laga dhigo walaa tusaafir ilmar'a ayay safrin masiira alaaati ayaam in saddex maalmood loo socdo yay safrin ilaa maca dii maxram iyadoo maxram wadata mooyaane qofka dumara ee muslimadda ahi waa masuuna qof la ilaaliyo weeye qof dhowrsan weeye qof xurmo iyo karaamo le weeye cid kama saqaafto cidle iskama socoto waa qof mar walba la gelbinayo yaa gelbinaya maxramkeeda amaba sawjkeeda saddex maalmood baa lagu qiyaasayaa walaa salaata bacda subxi waalcasri salaad bacda subax iyo bacda casr lagu tukadaana haba yaraatee ma jirto salaadaasna waxa weeyaan salaad sunno ah oo aan ahayn dawaati alasbaab kuwaa sababaha aan lahayn taxiyatilmasjid iyo wixii la nooca waa inaanay ahayn walaa yusaamu lama somo yowma aladxaa maalinta yowma aladxaa ee ciid aladxada wa yowma alfidri iyo ciida fidriga labadaa ciidoodna soonku waa ka caagan yahay uma qaala wuxuuhi yaa macshara quraysh markii axkaamtaa u sheegay ina allaha ilaahay qad adhaba cankum wuxuu idinka kaxeeyey nakhwata aljaahiliya isla weynidii jaahiliyada wa tacdiimaha bilaabaa aabbayaasha la weyneeyo ya-da riwaayaadka qaar baan ku jirin wa tacadumaha bilaabaa aabbayaasha laisku weyneeyo ee lagu faanana ilahay waa idinka kaxeeyey tacadumaha iyo tacdiimaha wannaasu min aadam dadku aadam bay ka wada abuuran yihiin wa aadam min turaab aadamna turaab iyo ciid buu ka abuuran yahay wax laysugu faanaa meesha ma yaalaan dadku waa siman yihiin masderka iyo halkii laga yimi ayaa laga siman yahay cunsurka laga abuuran yahay laga siman yahay aabbaha laga siman yahay ajashaa laga si wax badan baa laga siman yahay yaa ayuha annaasu dadow inaa annagaa khalaqnaakum id abuurnay buu ilaahay leeyay subxaana wa tacaala min dakarin lab baanu idinka abuurnay wa abuukum aadam wa unsa ummukum xawaa wajacalnaakum waxaanu idinka yeelnay shucuuban shicbiyaal shacbiyo iyo wa qabaa'ila qabaa'il oo shicibkana waxa la ydhaha waa ummad ballaadhanoo waa intii isku luqada ama isku deegaana ayaa la yidhaahdaa wa qabaa'ilna waa wax ka hooseeya oo waa intii isku aabba ah maxaa ilaahay u yeelayaa shucuub iyo qabaa'il litacaarafuu ay isku aqoonsanteen ina akramakum cinda allahi adqaakum litafaakharuu baa la diiday in laysugu faano ama in laysku dilo ama in laysku midabtakooro oo laysku kala sooco eh waxaa le ina akramakum waa la adkaynaya cidda idinku karaamo badan cinda allahi ilahay agtiisa adqaakum waa cidda idinku cabsideeda badan ina allaha ilaahay caliimu waa xoogogaal khabiirun aad iyo aada hoos ugu sii og marka markii rasuulku sala allahu alay slam khudbaddaa uu jideeyey ama uu jeediyey ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu bilaabay beecadii uma ibtada'a annaasu yubaayicuuna dadkaa la bayactamaya raggu gacantay u dhiibayaan markaasa waxaa lagu heshiinayaa islaamnimada waxaa lagu heshiinayaa axkaamta islaamka waxaa lagu heshiinayaa in diinta loo shaqeeyo maalintaa waxaa uga hor islaam oo ugu muhiimsanaa mucaawiyatu bin abi sufyaan ayaa si muhiimad leh oo qiimi oo dhexalgala ayuu rasuulka ugu yimi sala allahu alay wasalam si weynna waa wada hadleen islaamnimadiisuna waxay ahayd yowman mumayasan waxaa kaloo yana mumayas ahayd oo muuqatay abu quxaafa waxaa la keenay cuhmaan ibnu caamir oo ah waalidu abi bakr abi bakr sidiiq aabihii abu quxaafa waxaa la yidhaahdaa huwa ishtahara bilkunyati wabnu ishtahara bikunyati isagii iyo inankiisuba abubakari waxay ku shuhroobeen oy ku caanbixeen kunyadooda abu quxaafa markii la keenay isagoo oday weyna ayaa la keenay oo timuhuna caddaadeen ood moodo bahasha waarigta la yidhaahdo ha ayaa la keenay markaasaa rasuulku wuxu yidhi sala allahu aleyh wasalam maxaa odayga u keenteen limaada aataytum bishaykh ana kuntu aatii lahu anaa u iman lahaaye maxaa u sheegteen maxaa u keenteen huwa arfaqu lahu imaatinkaan u imanayo ayaa u fiicnaaye oo u dabacsane maxaa u sullugeyseen buu rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam abubakr baa yidhi yaa rasuula allah waxaanu damacnay adiga kuu keenno markaasuu yidhi hayiruu haada wajannibuuhu sawaad timahan bedela oo midabkooda ha la bedelo madowgana ha laga ilaaliyo casaan iyo katam isku jira iyo waxyaalo kale ha la mariyo sidaasuu ku islaamay wa jaa'ahu rajulun yartacidu khawfan nin kale u yimi oo baqanayo gariiraya rasuulku sala allahu alay slam dejinaya faqaala lahu hawin calayka wuxuu ku yidhi istaji ha istaji fa innii lastu bimalikin boqor ma ihi waxba ha baqin boqor la dhinac yaacayo oo wax ka aargoobsanaya oo cidlaynaya ma ihiye waxaan ahay nebi ilahay ummadda u soo diraye istaji markaasuu rasuulku sii tawaaducaya innamaa ana ibnu imra'atin min quraysh riwaayaadka kale say leeyihin islaan qurayshun baa idhashayoo kaana ta'kulu alqadiid hilibkaa la adkeeyey ee la qallajiyey bay cuni jirtay bimacnaa qof dumar oo caadiya oo sidaa dumarka hilibkaa maarata iska bidhata amaba muqmadaa cunta oo wax intaa ku nool ayaa idhashaye meel kale kamaan imane isdeji markii uu ka faaruqay bacda mubaayacati rijaali baayacahu nisaa dumarkii loo baayactamay beecada dumarkuna waxay ahayd bilishaara tilmaam bay ahayd gacantaasaa laysugu tilmaamayey markaasaa qodobadan lagu heshiinayey waayo rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yihi innii laa usaafixu nisaa anigu dumarka ma gacan qaado wa inamaa qawlii liimra'atin limi'ati imra'atin qawlii liimra'atin waaxida qof toba boqol dumara intaan ku leeyahay ayuunbaan qof dumarana ku leeyahay macnaheedu waa maxay sidaan toba boqol dumara ula baayactamayo ayaan qofka keliyana ula baayactamaya markaasaa rasuulku sala allahu alay slam wuxuu kula heshiiyey qodobadan qodobadan oo ka mid ahaa aayadda ilaahay subxana wa tacaala suuratu almumtaxina uu ku soo dejiyey waxaa ka ugu horeeya ee lagu baayactamaya calaa an laa yushrikna billahi shay-a towxiidka towxiidka ilaashadaan caqiidada ilaashadaan iimaanka ilaashadaan ka ilaaliyaan wax alla wixii dhaawacaya ishraaga kufriga cinaadka iyo wixii la mida walaa yasriqna inaanay xadin xoolaha ammaano hadday tahay iyo hadday qaar kala tahayba inaanay waxa tooye ah samayn waa xilligay odhanaysay hinda bintu cutba imraa baatu abi sufyaan oo marka hore isqarinaysay niqaab bay soo xidhatay wayse soo qarisay waxay ogsoonay wixii ay ku samaysay xamsa ibni cabdilmutalib markaasaa waxay tidhi yaa rasuul allah ina abaa sufyaan rajulun shaxiix rasuul allow abaa sufyaan waa nin bakhayla imana siiyo waxay ugu fila aniga awlaaddayda ka warran haddaan ka qaato maalkiisa waxaanu ogeyn markaasuu yihi khudii min maalihi maa yakfiiki anti wa waladik adiga awlaaddaada wixii idinku filan ka qaado markaasuu ku yidhi anti hind ma hindaa tahay maseti yaa rasuul allah nacam icfi canii cafa allahu cank icfu canii cafa allahu cank ilahay ku cafiye ee cafi markaasuu rasuulku yihi sala allahu alay waslam qad cafawna canki walaa yazniina yay sinaysanin markaasaa waxay tidhi awa tasni alxura oo gabadh xora oo aan addoon ahayn oo nasaba oo dhalada ayaa sinaysan samiya halkaasay marayeen waxayaan dad axraara oo akhlaaq ahaan u xora oo ka yaqiiqsooda qof dumara oo dhalada oo aabbaheed iyo hooyada ehelkeeda la garanaya inay sinaysato addoommaha iyo dadaan la aqoon oo looyaana ayaa lagu yaqaanay aad bay ula yaabtay marka dumarka muslimaadka ah ee aan addoommo ahayn amaba xilligan joogaa waa inay ogsoonaadaan xataa mushrikaadku inay ka santaagi jireen walaa yaqtulna awlaadahunna awlaaddoodana yay dilin awlaadda ay dhaleen rag iyo dumar yay dilin calooshaiyay ku dilin markay soo dhashana yay dilin marnaba yay dilin ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa awlaaddii buu inoo inoo abhinaya waalidkii buu la hadlaya wuxuu ka abhinaya awlaaddooda inaanay taabanin faqri iyagoo ka baqanaya ceeb iyagoo ka baqanaya caydh iyagoo ka baqanaya sinaba inaanay awlaaddooda u taaban waa raxmat illaahi alwaasica naxariista ilahi waasica ah weeye markaasaa waxay tidhi hind radia allahu tacaala canha wa ardaaha waxay tidhi rabbaynaahum sigaaran waqataltumuuhum kibaaran fa antum aclam ayay tidhi yaraantii baana soo barbaarno oo soo korno waanu weynaysiinay idina iyagoo waaweyn baad disheen fa antum aclam idinkaa u cilmi badan rasuulku sala allahu alay slam aad buu u qoslay cumar oo ag fadhiyeynaa qadaadkaabuu u dhacay qosol awgeed waayo wiil ay dhashay hind ayaa dagaalkii beder lagu dilay markaasay leedahay carruurta halaynina baa leedii iyagoo waaweynna qoortaa ka jarteen walaa yaatiina bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydiihinna wa arjulihinna buhtaan yayn la imanin been abuurad weyn oo ay been abuurtaan bayna aydiihinna wixii ka horeeya gacmahooda waxay culimmadu ku tilmaamayaan bayna aydiihinna nuugmada waxa la yidhaahdo oo dee nuugmada naasihiibaa ilmaha la jeeqsiinaya naasuhuna waxay ka horeeyaan gacmaha ayay ka ag dhow yihiin wa arjulihinna cagahooda oo ah xubinta taranka waxaanay dhalin iyo odhan waan dhallay wax maxaan ku dhahdaa ay dhaleenna yay dafirin taa waa lagu macneeyey oo ridaacana yay ka been sheegin ilmahay nuujiyaan yay ka been sheegin oo aanay odhan ilma ay nuujiyeen ma aanaa nuujinin ama ilma aanay nuujinin yay sheeganin oo odhan ilmaha annagaa nuujinayo hooy aanu noqonayna waxaa kaloo lagu macneeyey bayna aydiihinna wixii mustaqbalee soo socda amaba iminka maaratay soo socda yaan laga been sheegin wa arjulihinna halka la taagan yahay wixii iminka dhacayana yaan laga been sheegin intana way soo gudagelayaan walaa yacsiina rasuul sal ly slam fii macruuf rasuulka wixii wanaagsan u farana ila wuxuu ku amrayo o dhan waa macruufe yaan lagu caasiin oo ma la yidhaahdo walaa yacsiina arasuul rasuulka un yahay caasiin oo macruufka laga daayo ila rasuulku sala allahu aleyh wasalam wax alla wuxuu farayaa waa wanaagun marnaba xuma ku fari maayo shay liita oo aan wanaagsanayna kuu diri maayo waxay culimmadu islaamku leeyihiin macruufka waxa loo raacinaya si aan cidda kale aanay dadka u amrin wax xaaraana oo aan bannaanayn marka waa inay noqotaa inama ataacatu fi lmacruuf laa macsiyata laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq cid makhluuqoo ibni aadama laguma raaco wax ilaahay necab yahay marka haddii rasuulkiiba la yidhi fii macruufka ku raaca wanaagga uun cid kale maxaad u malayn cidda kale loo quuskoynaya taas waxay diideysaa oo ka hortegaysaa waxa la yidhaahdo maxay amar baan qabay amar baan qabay waa la ii diray arrinkaa cid baa ii dirtay anigu dee amar baan qabay buu odhanaya ka askari intuu dadlaayo socon mayso anigu arrintaa waa lay diray waxa lagu yihi laaluushka qaad waayo aniga waa lai telinayay hebel baa ii telinayey socon mayso waxaa laysku raacaa wixii wanaagsanu xumaanta lama raba inaad cidnaba ku raacdo baycadii markay dhammaatay uma amara rasul sal l slam bilaalan an yu'adina calaa dahri alkacba bilaal buu amray an yu'adina inuu ka eedaamo calaa dahri alkacba kacbada inuu fuulo dusheeda sare ka eedaamo wa haadaa bad-u waa bilaabashadii duhuuri alislaam calaa dahri beyt almucadam beytkaa weyn dusheeda in islaamku ka muuqdo tawxiidka lagaga dhawaaqo allahu akbar allahu akbar waa iyagu maxay lahaayeen waxyaala kalaa weyn uclu hubal bay lahaayeen abuu sufyaan ku doodaayay waxay lahaayeen lana alcusa walaa cusa lakum ay ku fahmayeen markaasaa loo sheegayaa tawxiidka allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna maxamed rasuulullah waxyaalahay diidanayeen o dhan ba halkaa laga iclaaminaya maxaa bilaal loogu xulay bilaal mu'adinkii rasuulku u ahaa sala allahu aleyh wasalam qasi qiso kalena way ku jirtaa qisadaa kale waa maxay xorriyadda bilaal iyo ciddii la nooca ayaa la iclaaminaya dadkii madaxa lagaga taagnaa ee aan loo oggolayn inay dhawaaqaan ee aan loo oggolayn diintooda muujiyaan inay ka muujiyaan maxay meeshai ugu qiimaha badnayd oo ah kacbada dusheeda ka istaagaan waata ku kaliftay inay qaar mushrikiinta ka mid yidhaahdaan ilaahay aabbahay goor fiican buu dilay inta aanu arag ninkaa tukaha ah oo kacbada saaran qaar baa sidaa yidhi uma arsala calayhi salaatu wasalaam saraaya ciidamo gaadaa la diro goosana goosanno ciidan oo kooban oo aan badnayn maxaa loo dirayaa lihadmi asnaami alqabaa'il qabaa'ilku asnaamtay samaysteen hadmi in lagu sameeye la burburiyo fa hudimad waxaa lasoo burburiyey alcuza sanamu waa sanam liqurayshin qurayshi lahayd binakhla oo meesha nakhla layidhaa yaalla qurba daa'if daa'if ku dhow hadamahu khaalid min alwaliid cusa wuxuu ka dhexeeyey quraysh iyo saqiif meel dhexay dhigteen oo u dhexeeya labada magaalo daa'if iyo maka markaasaa wax soo dumiyey khaalid rasuulku sala allahu alay slam markii khaalid ku soo laabtay wuxuu ku yidhi wax ma aragtay suu yihi maya suu yihi hadda waxba maad duminin ku laaba ordo khaalid aad buu cadhooday markuu yidhi waxmaad duminin wuu ku laabtay isagoo cadhaysan markuu in yar u soo jiro ayaa waxaa ka baxday gabadh madow oo timo basaasan oo timeedu furfuran yiin oo qaylinaysa seeftu la gaadhay labuu kaga kala dhigay markaasaa rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yihi tilka alcuza waqad ayisat an yacbudaha almusalluuna fi jasiirati alcarab waa cusa oo waxay ka quusatay dadka musalliinta ahi inay dib u caabudaan way quusatay quus bay qaadatay marka culimadu waxay tilmaamayaan inay ahayd jin qabriga geli jirtayoo la khitaabaysa dadka gaalada ah oo u jawaabaysa wa suwaac acdamu sanamin lihudeyl qabiilka hudeyl la yidhaahdo sanamkay lahaayeen yabcudu can makata bialaaati amyaal hadamo waxaa soo burburiyey camr bn alcaas wa manaat sanamun likalab wa khusaaca bilmushallal mushallal buu yaallaa meesha la min qudayd oo qudayd ku dhow wahuwa jabalu calaa saaxil albaxri badda xilligeeduu yaallaa hadamahu sacad ibnu zayd maxaa rasuulku sala allahu alay slm xilligan u burburinaya xilligan waxaa loo burburinayaa markii tawxiid shirkigii lagu burburiyey qulubta mushrikiinta ee shirkigii laga adkaaday ayaa asnaamtii la burburiyey waa xilliga ugu munaasibsan in la israaciyo qalbiga oo laga sifeeyey shirkigii iyo shaygii la caabudayey ee ale lala caabudayey oo la baabi'iyo oo labadii la israaciyo haddaad mid burburiso asee uu baaqayey kii kale waxa weeyaan wuu soo ceshanaya isagaa soo ceshanaya haddaad burburiso wixii isagoo aanad qalbiga ka baabi'inin iska samaysanaya bibasaada si sahlan wa kaana calayhi salaatu wasalaam yaqsuru salaa xukun sharciga ku jira oo intii rasuulku maka joogay oo labaatan cisho ah labaatankaba salaadda waa gaabinayay muddata iqaamatii bimaka markaa magaalo aad deganaan jirtay haddaad ku soo laabato oo aad joogto inta aanad degin ama niyadda aanad gasho inaad degayso waad gaabinaysaa salaadda qoswatu xunayn itafaqad waxay isku raaceen qabiilata saqiifin wa hawaasin wa qabaa'il ukhraa iyo qabaa'il kaloo yar yara oo aan badnayn calaa muxaarabati almuslimiin muslimiinta inay la dagaalamaan qabla an yaqzuuhum intaanay muslimiintu soo weerarin inay iyagu ka hortagaan falamaa samica markuu maqlay alrasuulu sala allahu alay wasalam bidaalika warkaa markuu maqlay kharaja ilayhim wuu u baxay wa macahu waxaa la socday casharatu aalaafin min ahli lmadiina toban kun oo ciidamadii madiine laga soo abaabulaya dhammaantood reer madiine ma wad aha ciidamadii madiine laga soo dhaqaaqay ee rasuulka sala allahu alay slam halkaa ka soo abaabulay ayaa la socda wa alfan iyo laba kun oo miman kuwii ah aslama islaamay yowma alfatxi maalintii maka la qabsaday wa samaanuuna min almushrikiin iyo sideetan mushrikiina fakhtara almuslimuuna muslimiintu waxay ku dagmeen bikasratihim farabadnaantooda wastahaanuu waxay dhayarsadeen bicaduwihim cadowgoodiina way dhayarsadeen xataa qaala bacduhum ilay qaar yidhaahdeen qof keliyaanu ahaayee lan nuglaba alyowma maantana lagaga adkaan maayo min qilatin ay bisababi qilatin yaraan awgeed wax kaleba ha joogaane maanta yaraani yaraanna lagaga adkaan maayo falamaa wasaluu markay soo gaadheen waadiya xunayn qaabalahum alcaduwu cadowga ayaa kala hor yimi binablin leebab kalmadar roobka oo kale ah wa kaana waxaanuu ahaa cadowgu mustatiran mid ku dhuuntay fii shacaabi lwaadi waadiga iyo toga gollihiisa maarata meelaha godanka ah shacaab godanka alwaadi wa madaayiqihi iyo meelaha cidhiidhigan la arkaynin ayaa ay ku qarsoomeen fa duhisha almuslimuuna muslimiintu way wareereen wanhasamuu way jabeen wa habata arasuul sala allahu calay wasalam rasuulku waa sugnaaday maca qaliili min asxaabi in yar oo asxaabtiisa ka mid a ayaa la sugnaatay minhum abu bakrin wa cumaru wa caliyun waalcabaasu wa abu sufyaan bn alxaaris ibnu cami rasuuli sala allahu calayhi waaalihi wasalam fasaaxa wuu qeylaya alcabaasu biaclaa sawtihi codkiisa ugu dheer yaa asxaaba baycati ridwaan buu ku qeylinaya war raggii baycatu ridwaan rasuulka la galayow faqaalat ilansaaru ansaari waxay tidhi labayka labayk ku ajiibnay oo ku ajiibnay warajacuu ilaa rasul sal l slam faanzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisa calaa rasuuli rasuulka ayuu ku soo dejiyey wa cala almu'miniina mu'miniinta wa anzala wuxuu soo dejiyey junuudan ciidamo lam yarawhaa aanay gaaladu arkayn faxamaluu way weerareen calaa acdaahim cadowgooda waxa weeraray muslimiintii wa qaataluuhum waxay la dagaalameen qitaalan shadiidan dagaal daran xataa hasamuuhum ilaa ay jebiyeen wa tabicahum almuslimuuna muslimiintu way dabagaleen yaqtuluuna iyagoo laynaya wa yacsiruuna qasaalanaya wa aslama waxaa islaamay kasiiru min almushrikiin in badanoo mushrikiinta ka mid a aladiina kuwaasoo kaanuu ahaa maca almuslimiin muslimiinta la socday fii hadi alqaswati duulaanka lamaa ra'aw markay arkeen cinaayat allahi sida ilaahay u ilaalinayo bilmuslimiina muslimiinta qaswatu xunayn qaswatu xunayn iyo qaswatu daa'if waxay mulxaq u yihiin oo ay ku daba jiraan oy daba socdaan dagaalkii fatxi maka qabiilka saqiif oo qabiilada ugu waaweyn jaziira alcarabiya ka mid ahaa qabiilka keliya ee ceshan kara reer maka ama reer qurayshna uu ahaa hawaasina qabiil fara badan oo reemiyu u badanna ay yihiin oo iyagu magaalo iyo ilbaxnimo aan aqoonin ayaa labada qabiil way iskaashadeen maxay isu kaashanayaan iyo qabaali kale oo yar yar oo ururisa ayaa isu yimi waxay leeyihiin moxamed kol hadduu quraysh jebiyey cidda ku xigtaa waa idinka uun marka halkay islaami lahaayeen islaamnimada ay ku fikri lahaayeen ayaa waxay ku fikireen inay ka hortag sameeyaan oo iyaguba ay weeraraan markay arrinkaa sameeyeen rasuulku sala allahu calay wasalam uu warkaa maqlay ciidan buu ku saaray ciidankana isagaa wata waa toban kun oo saxaabi iyo laba kun oo dhowaan soo islaamay oo la dha adulaqa ama muslimi alfatxi ama muslimat alfatxi saddex baa la dha muslimat alfatxi muslimi alfatxi iyo adulaqa labadaa kunna way la socdaan waa laba iyo toban kun iyo waxoogay mushrikiina kitabku wuxuu leey waa siddeetan laakiin aimada siiradu way ka yaraynayaan waxay leeyihiin laa yatajaawasuuna alcashara tobanba ma dhaafaan sida imaam ibnu sacad fii tabaqaati uu leeyahay wuxuu leeyahy toban may gaadhaynba waanu tirinaya dabcan safwaan ibnu umaya iyo rag lamid ah ayuu ka tirinayaa safwaan iyo dee raggaa lamidkiina heshiis bay kula jireen rasuulka sala allahu alay wasalam in laba bilood la sugo laba bilood islaamnimada in laga sugo markaasuu rasuulku uu yihi laba kalena ku darso afar bilood baa lagaa sugaya muslimiintu way is eegeen waxay arkeen inay fara badan yihiin waxay ogsoonaayeen marar badanoo in ilaahay u hiiliyey oy tiro yaraayeen uxbeder oo kale oy saddex boqol iyo wax yar ahaayeen markaasay arkeen ciidanka dhulka buuxiyey ee laba iyo tobanka kun ee ciidana ah markaasaa mid ka mida wuxuu yidhi lan nuqlaba alyawma min qila wallaahi maanta yaraan waxa weeyana lagaga adkaan maayo waa halka uu kitaabku leeyahay fakhtara waxay ku dagmeen almuslimuuna bikasratihim farahooda wastahaanuu waxay yaraysaneen quursadeen bicaduwihim cadowgooda xataa qaala bacduhum lan nuqlaba alyawma min qila maanta yaraanna lagaga adkaan maayo qaala allahu tacaala laqad nasarakum allah ilaahay waa idiin hiiliyey fii mawaatina kasiiratin fii mawaatina goobo kasiiratin fara badan baa ilahay idinku hiiliyey goobo dagaalo fara badan guusha waa haleshay wa yowma xunayn ay wa nasarakum yowma xunayn maalinta xunayn lafteeda ilaahay waa idin hiliyey id xilli baa ilaahay idin hiliyey acjabadkum ay idin cajabgelisay oo aad la dhacdeen kasratukum farabadnaantiina idin cajabgelisay falam tugni may tarin cankum xaggiinna kamay tarin farabadnaantii shay-a waxbaba nakira fii siyaaqi nafyi in yarna farihii wax alla waxay tareen ma jirto ila ilahay baa guusha bixiyee faruhu ma bixiyaan iyo tirada iyo xoogga iyo tayadu wadaaqat calaykum waxay idinku cidhiidhiyoontay alardu arladii bimaa raxubat ay biraxaabatihaa masteriyaad ka dhigaysaa sidaa arladu u ballaadhnayd waxba kama yaraane idinkuma idinku yaraato arladii waa sideedii uma deetana wallaytum waa jeesateen mudbiriina xaalakum mudbiriin idinkoo dhabarka jeediyey uma intaa ka gadaalan sala allahu ilahay wuxuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisi iyo deganaantiisa calaa rasuuli rasuulkiibuu kusoo dejiyey wa cala almuminiin muminiintana waa kusoo dejiyey wa anzala wuxuu soo dejiyey junuudan ciidamo lam tarawha ciidamo malaa'iga oo aydan arkayn lam tarawhaa aydan arkayn ayaa ilaahay soo dejiyey wacadaba aladiina kafaruu ilaahay wuxuu cadaabay kuwii gaaloobay gacantiina ayuu ku cadaabay wadaalika cadaabkaasina jazaau lkaafiriin gaalada waa abaalkooda cadaabu alqatli waalasri baa laydhaha waa cadaabka laynta iyo qafaalashada ayaa ilahay isugu daray markaa gaaladan doonaya ka hortaga inay sameeyaan nuurka ilaahayna doonaya baktiyaan sidii qurayshu u dhaqmi jirtayna doonayna wakiil ka noqdaan oo iyagoo ay bedelaan ilaahay waa ciqaabaya kadib goormuu ciqaabay markii muslimiinta waxoogay la tusay hawaasin iyo thaqiif waxay u dhiibteen maamulka nin la yidhaahdo maalik ibna cawf annudari maalik ibna cawf waxa uu sameeyey amar buu bixiyey nin walow oo ciidanka ka midi ehelkaaga iyo carruurtaada iyo xoolahaagii keenso si aad u difaacato oo aad u mitido ood marnaba u baqanin waxaa ku jira ciidanka nin odaya oo la yidhaahdo durayd ibnu sima markaasuu waraysanaya ayu waadin antum waa boqol iyo labaatan jirsa la sheegaayo indhabeelay oo dagaalyahan fardafuula oo bala ahaa markaasuu leeyahay ayaa la yidhi waxaanu joognaa waadi awtaas suli waa meel wanaagsan oo farduhuna ay wareegi karaan dagaalna ay ku geli karaan meel fiican baa xulateen laakiin waxaan idin weydiiyey waa maxay waxaanaan maqlaya awrta ciyaysa iyo adhiga iyo dameeraha iyo waxyaalaan kalen maqlaya waa maxay iyo awlaad iyo carruurta iyo dumarka saadhi ninka la ydhaha maalik ibna cawf ayaa arrinkaana faray markaasuu yihi raacii da'nin wallaah waa adhi jir buu yidhi dagaal waxba kama yaqaan xalla waxuu garanayaa ma jirto waayo ninku hadduu baqa buu yidhi oo la jebiyo waxba ma celiyaan dumarna ma celiyaan carruurna ma celiso cid walba cagtu mariyaa markaasaa ninkii dhallinyarada ahaa maalik ibna cawf annudari waxau ihi sakiif iyo hawaasin ama anigay maqla ama odaygaa saasiqay maqla oo wallahi haddaa odaygaa maqashaan intaan seefta laabta iska saaro ayaan hore ugu boodi si ay dhabarka iga boodo oon halkaa ku dhinto qabiilkii waxay idhahdeen maya anagu dilkaaga iyo istilkaaga ma rabno adaanu ku yeelayna markaasuu odaygii xanaaquu leeyahay wallaahi waa maalin aanan joogin aanan ka maqnayn mana ka maqni oo anigan mana joogo oo dee kama muuqdo oo xaaladdan ka geli jiray iyo halkaan kaalintan ka geli jiray kuma jiro markaasaa wuxuu leeyahay waxaa idiin fiicnaan lahayd inay carruurta iyo dumarka iyo xoolaha aad saartaan buuraha oo idinkoo jurdiya oo badhax tiran oo aan waxbaba wadanin ays heshaan haddaa guulaysataanna waa ku noqonaysaan ehelkiina iyo xoolihiinna haddii laydinka guulaystana way idin badbaadayaan lama yeelintaa waxaanay noqotay ilaahay wuxuu u soo kaxeeyey qaniimooyin fara badan oo ilaahay gacanta ka soo geliyey rasuulkiisa sala allahu aley wasalam iyo saxaabada rasuulka qaniimadaasina waataynu arki doonno tirada ay leedahay ninkani wuxuu sameeyo kale kaarta dagaal kuma yarayn aad buu ugu wacnaa wuxuu damcay inuu muslimiinta ku kadiyo halkii lagu ogaa rasuulku sala allahu alay slam nin buu diray ninkii buu yidhi orod iisoo sahami ninkii buur buu fuulay markuu buurtii fuulay baa wuxuu arkay adduunkii oo dhaqaaqay ila waa ciidankii oo fara badan qabaa'ilkan iyo dumar iyo carruur iyo xoolo dhulkii oo dhan deetay wuxu uhi yaa rasuul allah waxaan fuulay buur heblaayo waxaan arkay saqiif iyo hawaasinoo aan cidnaba qof naaf gaadha aan aanu ka maqnayn qof naaf halaad gaadha aanu ka maqnaynoo wax walba wata markaasuu rasuulku yuhi sala allahu aley wasalam waa qaniimo ilaahay idiin soo kaxeeyey oo alla idiin soo hawl yareeyey oo ilaahay idiin soo dhoweeyey wuxuu sameeyey halkii lagu ogaa hore ayuu uga soo baxay hore ayuu uga soo horreeyey markuu hore uga soo horreeyeyna halkaasuu ciidanka joojiyey meelaan lagaba filayn oo meel munxadara oo toga lagu soo dhaadhacayo ayuu ciidankii ku qariyey waanu kala wada qariyey midba meeluu ku qarsoomi karaa ayuu markay halkaa ka soo dhaadhacaan goorta himse himsaha laydha horeysa waa leebka caadiga ah leeb buu kaga ayay kaga dhigayaan roobka dhagaxaanta dee ay tuurayaan meel laba gaari maayaane markaasaa muslimiintii qaar badan ay dhabarka jeediyeen waa ay yaaceen markaasaa rasuulku sala allahu alay wasallam wuxuu ku soo hadhay in yar oo saxaabadii xulka ahayda ayuu ku soo hadhay bal rasuulku sala allahu alay wasallam geesinimada awgeed waabuu dhaadanaya waabuu gabaya wuxuu leeyahay ana annabiyu laa kadib kelmada ayuu ayuu akhriyayaa oo hore loo yidhi ana annabiyu laa kadib ana bni cabdilmualib ayuu leeyahay rasuulku sala allahu alay wasalam waxaan ahay nebi beenna ma aha nebigaa la soo diray waxaanan ahay ibni cabdilmualib baqashiisana wuxuu weeriyayaa xaggaa iyo gaalada abu sufyaan bin xaris oo rasuulka in adeerkiya ayaa wuxuu leeyay dib baan usoo hakinayey dib baan usoo celinayey si aanu hore ugu gelin gaalada taas waxay tilmaamaysaa geesinimada rasuulka sala allahu aleyh wasalam kol haddii uu isagu adkaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu deganaaday oo uu dhaqaaqi waayey saxaabaduna way ku soo laabanayaan waxaan u sameeyey inuu cabaas amro inuu qayliyo cabaasow wa kaana jahwariya sawt nin aad u cod dheer buu ahaa wuxuu ihi ku qayli oo codka gaadhsii waxaad tidhaahdaa ayna asxaabu samura qolooyinkii geedka qudhaca lagula heshiiye baycata ridwaan ayna alansaar ayna almuhaajiruun markaasay maqleen nin kasta oo awrkii la sii firdhanaya ama farasku wuu soo celiyaa haddii awrku iyo farasku soo noqon waayena isagaa ka soo booda intuu ka soo qaato wixii alaabo ah ee u saaran markaasay soo noqdeen ilaa dagaalkii marka ay isdhex galeen oo si fiican laisu hilbeeyey markaasaa rasuulku wuxu uhi sala allahu alay wasalam alaana xamiya alwatiis imikaa dagaalkii kululaaday waana kelmadda waxaa la idhaahdaa kelmadaha ugu horreysay ee rasuulka laga maqlay een carabi hore u aqoonin ayay ka mid ahayd alaana xamya alwatiis iminkaa dagaalkii kululaaday markaasaa ilaahay soo dejiyey sakiinadii muslimiintii waa soo noqdeen waxaa soo degay ciidamo malaa'iga may dagaalamin siday u badan yihiin culamaa siyar maalinta xunayn may dagaalamin maalinta bedar way dagaalameen markaasaa rasuulku sala allahu alay slam iyo ciidankiisii weerar culus bay ku qaadeen ilaa ay burburiyeen oo ay jebiyeen mushrikiintii oo ay dabagaleen inay laayaan oo ay qaarna soo qabtaan qaarna ay laayaan gaaladiina way farxadeen qaar badan oo mushrikiina oo muslimiinta la socdayna markay arkeen sida ilaahay u ilaalinayo iyo waxyaalaha dhacay ayay islaameenba falamaa wasaluu qodobka afraad falamaa wasaluu markay soo gaadheen waadii xunayn toga xunayn qaabalahum waxaa ka hor yimi alcaduwu cadowgaa kala hor yimi binablin leebab kalmatari roobkoo kale ah wa kaana waxaanu ahaa ciidanku mustatiran mid ku qarsoon fii shicaabi shicaabta shicaab waa meelaha laalaabka ah ee alwaadii togu leeyahay culamada qaarna shicaab waabay ka bedelaanoo shacaabigii caadiga ahaa ee dhagaxii waaweynaa sakhuurtii iyo salaxyada ayay ku sheegaan labadaba shicaab waa la ydhaha lakiin in gollaha iyo meelaha laalaabka loo isticmaalo ayaa ka saxnimo badan fii shicaabi alwaadi waa madaayiq iyo meelaha wadigiyo toguya ka yaraado cidhiidhigaa ayay ku dhuumanayeen faduhisha way wareereen almuslimuun wanhasamuu way jabeen wa sabata rasuul sala allahu alay slm rasuulku saabit buu noqday maca qaliilin in yar buu la hadhay oo min asxaabihi ayaa saabit noqotay oo dhaqaaqi weyday minhum waxaa ka mid ah abubakar wa cumar wa cali walcabaas wa abu sufyaan bin xaris ibni camr rasul lah sal slam hoose wuxuu ku qorayaa wa huwa yaquulu wuxuu lahaa marka ana nabiyu laa kadib ana bni cabdilmutalib uma qaala lcabaas naadi alansaar fanaadaahum uu u yeedhay farajacuu waxay usoo laabteen ila rasul sal slam wadaafacuu canhu way difaaceen xataa tama lahum ilaa ay u taab noqotay annasru guushiyo guushii ay hantiyeen ama almushrikuun fatafaraquu alaaa firaq mushrikiintii la jabiyey saddex bay u kala jabeen firqatun kooxi laxiqa bidaa'if saqiif bay u badnaayeen qabiilka halkaa deganaayo daa'if bay gaadheen oo qalcadaheedii ay soo xidheen wa firqatun kooxna binakhla qurba daa'if daa'if bay xagga kale ka mareenoo waxay tegeenba xaggaa iyo maka dhexdeed wa firqatun midna biawdaas waadi bihawaasin waadi hawaasin ku yaalla ayay tegeen awdaasna waa lagaga daba tegayaa way kasii firxadeen markaasay aada u gudbeen meel fog bay tegeen wuxuu ku darayaa sheekhu waina fii hadi alkhaswati duulaankan waxaa ku sugan darsan muhiman cashar muhiima liquwaadi aljuyuushi ciidamada hogaaminaya muslimiinta waxaa ugu sugan hogaamiyaasha darsi yurshiduhum wuxuu baraya ilaa annahu yajib inay waajib tahay an takuuna inay tahay junuudu ljeishi junuudda iyo himada ciidanku miman yahumuhum kuwa ay hami gelisay oo ku warwaraya nusratu lislaam in junuudda iyo ciidamadii hogaankoodu inay yihiin dad ku fekeraya nusrat alislam islaamka inuu maaratay u difaacaan oo u hiliyaan liyudaaficuu canhu inay ku difaacaan biqalbin khaalis qalbi badhax tiran oo ilaahay loo gaar yeelay wa iimaanin saadiq iimaan dhaba wa caqiidatin haabita waa inay junuuddu taa ku dagaalamaysa waa inay khiyaanadu taa ku dagaalamaysa waa ina diin loo nool yahay qaa'id iyo maquudba hogaan iyo mid la hogaaminaya labadaba waayo qalbigaa laga tamariyaa iimaanka wax lagu noqdaa caqiidada lagu meel gaadha wailaa kaanat haddii kale miyaa caaqibatum cidhibtoodu waxay noqonaysaa alfashalu in la fashilmo waalkhidlaan iyo in la jabo kamaa fashila siduu u jabay jeyshu uxud marka wuxuu tilmaamayaa sheekhu haddii aan iimaan iyo caqiide aan lagu dagaalamayn in la jabayo waana qadiyad xaqiiqo ah haddii ummaddu aanay caqiide ku dagaalamayn oo maslaxa ardiya ay ku dagaalamayaan ama maslaxada addunya ay ku dagaalamayaan marnaba guul dhalin maayaan waa inay ilaahay u nolyihin waa inay ilahay u dagaalamayaan waa inaan wax kale ku jirin laakiin qadiyadda oo halkan ku sheegaya ah kamaa fashila siduu u fashilmay jeyshu uxud ciidankii uxud alkhaliidi ee isku jirka ahaa min caraabin reermiyi ka buuxay lam yatamakan aliimaanu fii quluubihim iimaanku aanu qalbigooda degin lam yatamakan muu degin aliimaanu fii quluubihim muxuu u degi waaye liqurbi cahdihim wakhtigooda ku soo dhowaa bilislaami dhowaan bay soo islaameen qadiyadaasi waa qadiyadaan sax ahayn waayo ciidanka uxud saxaabo muddo dheer la tarbiyanayey ayay ahaayeen wixii ka dhacayna wuxuu ahaa hafwa iyo khad'a buu ahaa ay sameeyeen kooxdii rumaadda koox waana lagu ciqaabay qaladkiina waata waxaasi ku gaadheen rasuulkuna waa ku tarbiyeeyey in badanna waa ka waaniyey laakiin ciidanku khaliid ma ahayn qadiyadaasi in loo meeqaandayo oo dib loogu noqday u baahantay fasaaxa alcabaasu cabaas baa qayliyey beecala sawti codkiisa ugu dheer yaa asxaaba beecati ridwaan faqaalat ilansaaru labeyka labeyk qol walba waa loo yeedhay si gaara warajacuu ila rasul sal slam faanzl allahu ilahay wuxuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloodiniisa calaa rasuulihi rasuulka ayuu ku soo dejiyey iyo wa cala almu'miniin wa anzala wuxuu soo dejiyey junuudan ciidamo lam yarawha aanay arkayn faxamaluu way weerareen muslimiintu calaa acdaa'ihim cadowgoodii waqaataluu waxay la dagaalameen qitaalan shadiidan dagaal daran xataa yahdamuum ilaa ay jabiyeen wa tabicahum way dabagalaan almuslimuuna yaqtuluuna iyagoo laynaya wa ya'siruuna qafaalanaya wa aslamu waxaa islaamay kasiiru min almushrikiin aladiina kuwaasoo kaanuu ahaa maca almuslimiina qaar muslimiinta la socda fi hadi alghaswati duulaankan lamaa ra'w markay arkeen cinaayat allahi si ilaahay u ilaalinayo bilmuslimiin muslimiinta qaswatu taa'if saara rasuul sala allahu alay slam ila taa'ifi taa'if u dhaqaaqay limuxaarabati si loola dagaalamo man fara ilayha ciddii u baxsatay ee min alcadaa'i cadowga ah yowma xunayn maalintii xunayn falamaa wasala markuu gaadhay hunaaka halkaa wejada wuxuu helay alacdaa'a cadowgiiyo qad taxasanuu ku dhufays qaatay bitaa'ifi taa'if wa macahum waxaanay wataan quutu sanatin sanad wixii lagu noolaan laana way haystaan qalcadihiina way galeen walamaa ra'w markay arkeen almuslimiin muslimiintiina ramowhum waxay ku soo ganeen binabli leebab ramyan shadiida fa jaraxuu waxay dhaawaceen kasiiran in badan oo minhum muslimiinta ka mid a minhum waxaa ka mid ah abu sufyaan ibni xarb fa fuqiat fuqi'at caynu ilbeer ayaa laga soo tuuray oo ilaahay dartii u waayey wa qataluu way dileen itnay cashara rajulan labiyo toban nin faramaahum rasul sal sl rasuulku wuxuu ku ganay bilminjaniiqi aalatun waa qalab xarbiyatun dagaal kaanuu yarmuuna biha alxijaara dhagaxaa lagu tuuri jiray waxaasalum wuxuu godoomiyey amaaniyata cashara yowman siddeed iyo toban habeen ama siddeed iyo toban maalmood uma tarakahum fii xusuunihim qalcadiibu iskaga yimi wa qaala wuxu uhi allahuma allahyow ihdi saqiifan ilaahayu saqiif soo hanuuni wa'ti bihim muslimiin ilah iyagoo muslimiina keen warajaca wuxuu ku soo laabtay ila aljiciraana litaqsiimi sabyi xunayn si loo qaybiyo sabyiga iyo kuwii laga soo qafaashay reer xunayn ee maxaabiista ahaa wa bacda ayaamin maalmo yar ka bacdi jaa waxay yimi wafdu hawaasin muslimiin iyagoo muslimiina fakhayarahum wuxuu kala dooransiiyey bayna asabyi maxaabiista laga hayo iyo walmaali maalka fakhtaaruu waxay doorteen asabya wa taraku lamwaala rasuulku sala allahu aley wasalam wuxuu ka daba tegay ciidan weynihii kuwii tegey nakhla muu tegin wax yar bay ahaayeen kuwii awdaad sii dhaafayna ciidan yar baa baacsanaya oo ka daba tegey oo sii eryaaya laakiin ciidan weynihii wuxuu tegey daa'if waana magaalo muhiima istaraatiijiya oo siraaci oo beeralaya halkaasuu kaga daba tegey qalcad bay lahayd qalcadii bay xidheen quudkiina way ku diyaarsadeen markaasaa muslimiintu waxay degeen meel aad ugu dhow qalcadaha oo dhir badan leh markaasaa waxaa ku dhacay weerar culus leeb baa harhka lagaga dhigay caydhka lagaga dhigay rag badan baa la dhaawacay ilaa laba iyo toban saxaabina way ku dhinteen waa siduu kitaabku leeyahay laakiin kutubta taarikhdu way ka yaraynayaan saddex saxaabi bay kusoo ururiyaan qolana shan bay ka dhigaan waa marka uu imanayo mar labaad saaxibuulmashhuuratayn ninka la yidhaahday caanka ah ee saxaabiga ah ee khabiirka milatariga ah ayaa u imanaya alxubaab ibnu lmundir waa ninkaynu ku soo maraynay isagoo beder u yimid rasuulka sala allahu alay wasalam oo taatikada dagaalka wax ka bedelaya oo la talinaya halkana uu yimi wuxuu yidhi ya rasuul allah ma amar ilaahay baad ku degtay mise arrinkaaga arrinkaygaan ku degay wuxuu ya rasul halkan lama degi karo ciidankii bay cafka u saaran tahay cadowgeenu wayna arkaan innagu ma aragno leebkooda ayna soo gaadhaya leebkeenu gaadhi maayo dib inooga soo rar waana meel laynoogu soo dhuuman karoo dhir badane inaga soo raro dhirtan ha la gooyo ha la banneeyo halkaas ha inoo dhexayso sidii baa la yeelay dhirtiina waa la jaray dibna waa looga soo fantay laakiin markii dad badan dhaawacmeen qaarna ay kuba dhinteen dagaalka saqiif maalmo badan buu socday waxaa loo isticmaalay xataa minjaniiq minjaniiq waa maxay waa aalad sida geedkoo kale ah oo lasoo laabayo jilecsan oo loo samaynayo meel raka ah meel raka oo dhagax sallax weyn baa la saaraya markaasaa la sii deynayaa sida madfaca ayay u tuuraysaa waxaana loogu talagalay in gidaarada lagu burburiyo qalcadda gidaarkeeda ayaa lagu burburinaya kadibna ciidan baa ayaa raacaya oo meeshaa burburinaya dagaalkaas wuu socday in badan buu socday marar badan bay muslimiintu weerareen siddeed iyo toban maalmood ayuu socday toddobiyo toban maalmood markuu socday ayaa rasuulku wuxu uhi sala allahu alay wasalam waynu guuraynaa saxaabadu waxay dhi ya rasuula allah ma inagoon qabsanin oo nimankii aan ka adkaanin oon daa'if la wareegin ayaynu guurnaa waynu guuraynaa buu yihi yaa rasuulallah ma inagoon weli qabsanin wuxuu arkay inay jecel yihiin inay qabsadaan deete wuxuu ihi waaye uqsu duula oo dagaalama markaasay subaxii weerar qaadeen way dagaalameen dagaalkii baa dhib badan ka soo gaadhay leebo badan baa soo gaadhay dhaawac badan baa soo gaadhay casarkii markay ka soo noqdeen ayuu yihi innii raaxilun waan guuraya fartaxalu way wada guureen markaasuu rasuulku sala allahu alay slam wuu qoslay markaasuu wuxuu tusayaa qaabka uu u qanciyey markii hore xamaas bay hayeen inay qabtaan laakiin wuxuu amray inay soo daalaanoo iyagu ay indhahooda kusoo cibro qaataan waxaanuu kala tashaday nin saxaabada ka mid ah ridwaan ullahi tacaala calayhim ayuu kala tashaday wuxuu leeyahay maxaynu ka yeellaa riwaayadka qaar waxay ka dhigeen abi sufyaan midna waxay leeyihin maya ee waxa uu ahaa saxaabi kale usay ibnu xudayr bay qaar ka dhigayaan aad baa laiskugu khilaafsan yahay masalada laakiin saxaabi ayuu ayuu la tashaday saxaabigu wuxuu kuhi ya rasuul allah hum ka saclabin fii juxrin rasuul allah waxay ka dhigan yihiin qoladani dacaw ama baalkan dacwada la yidhahdo labkeeda oo god ku jira haddii aad godka ugu gashana wuu ku xagxagan haddaad iskaga tagtana waxba ku yeeli maayo haddaad dul sugtood weligaa sugtana marunbuu soo bixi oo waad qaban saddexaa kala dooro gelitaanki waa dhib badan yihi sugitaankiina wakti dheer buu qaadanaya iskaga tegitaankuna iska iman doonaa rasuulku intuu guuray buu yihi allaahuma hdi saqiifan waati bihi muslimiin ilaahu saqiif hanuuni iyagoo muslimiina noo keen deetana jiciraana ayuu kusoo noqday jiciraana waa meel maka ku dhow aada ugu dhow muxuu halkaa ugu soo noqday qaniimadii ba halkaa lagaga tegey qaniimadii iyo ciidan ilaalinayey ayaa lagaga tegey markaasaa muddo rasuulku sala allahu alay wasalam qaniimadii wuu qaybiyey dadkii mu'alafati quluubin buu aada u siiyey markaasaa wuxuu sugay qolooyinkii hawaasin bal inay inuu yimaadaan qoladii sabyiga iyo maxaabiistii iyo dadkii dumar iyo carruur muu qaybinin wuxuu la sugay inay yimaadaan way raageen may imanin deetana wuu qaybiyey markuu qaybiyey muddo kadib ayay yimaadeen deete wuxuu ihi in badan baanu idin sugnay idinkaa iman waaye dadkiina waa la qaybiyey xaqna uguma lihiin in la yidhaha soo celiya markaa kala doorta ma waxaa rabtaan dadkii mise dunyadii maalkii mise dee dadkii baa rabtaan waxay dhahan yaa rasuul allah dadka annagu waxaan lo sinaa ma jirto maalka waa la iska heli doonaaye dadkaygii baan rabnaa wuxuu ihi duhurka marka la tukado ayaan hadlayaa markaasaan odhanaya aniga idinku hadla oo dadka weydiista ana waan hadlaya deeta rasulku wuxu uhi sala allahu alay slam markay hadleen qolooyinkana waa ree hawaasin waxay rabaan inay hadlaan hala dhegaysto markaasay hadleynay leeyihin saasaanu ahayn gaalaanu ahayn waan soo islaamnay wanaaggii baanu aragnay tawxiidkii baanu aragnay dadkayga iyo dumarkayga carruurtayda hanaloo soo celiyo markaasuu rasuulku leeyahy aniga iyo reer bani haashim wax allo wixii aanu helnay waa naga celis ansaarina waxay dhahen wax allo wixii aanu helnay rasuulkaanu ku wareejinay muhaajiriin waxay dhahen wax allo wixii aanu helnay rasuulkaanu ku wareejinay qabiil walba nin baa u kaco idhaa aniga iyo qabiilkayguna rasuulkaanu ku wareejino waa naga celis nin baa kaca la idhaahdo cuyayna ibn اlxisn alfisari wuxuu uhi ana ama ana wa bani fasara falaa aniga iyo reer bani fasara qof bixin mayno aqra ibna xaabis ayaa isna kacay deete wuxuu leeyahy aniga iyo qabiilkayguna maya bixin mayno nin kalea isna kacay markaasuu wuxuu leeyahy aniga iyo qabiilkayagu waxba bixin mayno nin la ydhaha calqama ibna culaasa ayuu ahaa oo labadaa nin u dhignaa laakiin qoomkiisu ay ka fiicnaayeenoo ay ka cilmi badnaayeen qowmkiisu waxay dhahan maya annagu wixii aanu lahayn rasuulkaanu ku wareejinay sala allahu alay wasalam deete wuxuu ku yidhi wahantumuunii waa ijilciseen nin bilaa go-aana iga dhigteen oo aan cidibartaa waxsanayn aakhirkii rasuulka sala lla ly slam labadii nin ee diidayy qabiilkii wixii ay qayb u heleen wuu u qiimeeyey waanu ka soo celiyey ree hawaasinna dadkoodii waa lagu celiyey dadkoodii waa la wasiiyey laakiin xoolihii waa la qaybsaday aniim ahaanbaa loo qaybsaday xoole aad u badanna way haayeen ilaa lagu tilmaamay inay gaadhayeen lix iyo labaatan kun ama afar iyo labaatan kun oo geela iyo arbaciina alf afartan kun oo adhiya iyo xoolo aad aad iyo aad u fara badan ayay haayeen saara rasuul sala allahu alay slam wuxuu u dhaqaaqay ila taa'if limuxaarabati inuu la dagaalamo man fara ilayha cidda u baxsatay ee min alcadaa'i cadowga ah yowma xunayn maalinta xunayn falamaa wasala hunaaka halkaa markuu gaadhay wajada wuxuu helay alacdaa'a cadowgiyo qad taxasanuu ku dhufays qaatay bidaa'if idaa'if wa macahum haystana quutu sanatin sanad waxay quudan lahaayeen walamaa ra'u almuslimiina markay arkeen ramahum waxay ku ganeen binabli leeb ramyan shadiida ganitaan daran fa jaraxuu way dhaawaceen kasiira minhum in ka mid a oo in badan oo ka mid a wa qataluu waxay dileen itnay cashara rajulan faramaahum rasuul sala allahu alay slam wuxuu ku ganay bilminjaniiqi minjaniiqi aaladda madfaca weeg ayaa lagu ganay waxaasalahum wuxuu godoomiyey amaaniyata cashara yowman sideed iyo toban maalmood uma tarakahum wuxuu kaga tegey fii xusuunihim qalcadooda wa qaala wuxuu ihi ihdi allaahuma saqiifan ilaahay ow saqiif soo hanuuni waati bihi muslimiin iyagoo muslimiin ilahay o keen warajaca ila aljiciraana litaqsiimi sabyi xunayn maxaabiistii xunayn litaqsiimi si loo gaabiyo si loo qaybiyo sabyi maxaabiistii xunaynin xunayn ayuu halkaa ugu laabtay wa bacda ayaamin maalmayr ka bacdi ja'ahu waxa uu yimi wafdu hawaasin wafdigii hawaasin muslimiina iyagoo muslimiina fakhayarahum wuxuu kala doornasiiyey bayna sabyi maxaabiista iyo walmaali maalka midun doorta fakhtaaruu sabyi maxaabiistae doorteen iyo dadkoodii wa tarakuu lamwaal rujuucu rasuul sala allahu alay slm ilmadiina soo noqitaankuu rasuulku soo noqday madiina aqaama rasuulu wuxuu joogay sala allahu alay slm biljiciraanati halaaa cashrata leyla saddex iyo toban habeen uma actabara minha wuu ka cumraystayoo maka ayuu ku noqday wa dakhala maka maka ayuu galay fa daafa waa dawaafay wastalama wuxuu taabtay alxajar alaswad uma deetna rajaca ila almadiinati madiine ayuu kasoo laabtay min leylatihi isla habeenkii wa kaanat muddatu qiyaabihi inta uu maqnaa canhaa madiine ka maqnaa shahrayni laba bilood wa sittata cashara yowman iyo lix iyo toban maalmood bimacnaa lix iyo toddobaatan habeen ayuu ka maqnaa wabacda rujuuci calayhi salaatu wasalaam arsala wuxuu diray asaraaya ciidamo goosana litadcuwa say ugu baaqaan bacda alqabaa'ili qabaa'ilka qaarkii ila alislaam fa aqbalat ilwufuudu wufuudu waxay soo qaabishay tadkhulu inay soo gasho fii diin illahi diinta ilaahay afwaaja kooxa kooxo waintashara alislaamu islaamkiina wuxuu ku faafay fii bilaadi alcarabi dalkii carbeed si weyn buu ugu faafay wa akhada almuslimuuna muslimiintuna waxay u diyaargaroobeen wa akhada almuslimuuna waxay bilaabeen yatahaya-uuna inay u diyaargaroobaan linashri faafinta addacwati dacwadda islaamka iyo diinta wa hidaayat albashar ibni aadamka iyo khalqigana lasoo hanuuniyo fi alaqdaar alukhraa gobollada kale dadka ku noollaa in lasoo hanuuniyo ayay u tafaxayteen ooy u diyaargaroobeen rasuulku sala allahu alay wasalam madiine markuu maka markuu joogay reer madiine way la hadleen way isxansadeen waxay dhan waxaan ka baqanaynaa in rasuulku mako ayuu ayaa u furantay oo maka iyo magaaladiisibuu xoreeyey inuu iskaba joogaa laga yaaba rasuulku sala allah alay slam wuxuu ku yihi maya bal ilhadmu alhadm waddamu addam almaxyaa maxyaakum walmamaatu mamaatukum maya idinku wada jirayna waxbaynu wada duminaynaa meeshaan ku noolay waa xaggiina meeshaan ku geeriyoonayaana waa madiine un rasuulku jecraana wuxuu joogay saddex iyo toban maalmood uu qaybinaya xoolaha dabeetana halkaasuu ka cumraystay maka ayuu galay dabeetana waa cumrooyinkii rasuulka afar cumro ayuu noloshiisa cumraystay intuu nebiga ahaa waa mid ka mida tani xajar alaswadkana wuu taabtay xajarul aswadka waa uu taabtay waa kuu cumar ibnu khadaab lahaa intuu xajarka saa u taabtay buu lahaa inanii aclam annaka xajarun laa tadur walaa tanfac waxaan ogsoonahay inaad dhagax tahay dhib iyo dheef midnaba aan lahayn haddaanan ku arag nebiyullaahi moxamed sala allahu alay wasalam oo ku taabanayana kuma taabteen uma deetana halkaasuu rasuulku sala allahu alay waslm ka soo laabtay soo noqoshada uu ku soo noqday laba bilood iyo lix iyo toban maalmood kadib ayuu kusoo laabanaya markaasu wuxuu darayaa ciidamo aad iyo aad u fara badan oo ummadda oo dhan wada gaadha oo diinta gaadhsiiya markaasaa waxaa bilaabantay sanad la yidhaahdo caamul wufuud qabiil walbaa wuxuu soo diranaya wafdi isaga matala wafdigaas muxuu qabanaya rasuulka sala allahu aley wasalam ayuu u imanaya wuu la soo xaajoonaya wax badan buu soo ogaanaya wuu soo islaamaya kadibna iyaga kusoo laabanaya fariintii buu gaarsiinaya dabeetna waa islaamayaan waxaana lasoo raacinaya nin daaciya oo diinta u sheega iyo musadiq nin sadaqada iyo sakada ururiyana waa la soo raacin jiray wafdiga u yimaadana rasuulku sala allahu alay slam wanaajin jiray markaasaa wuxuu siin jiray dhar ay xidhaan oo hadiyada xoolana waa soo siin jiray diintana intay joogaan waa la soo bari jiray caamul wufuud ayaa la ydhahdaa sanadka sagaalaad saynu arki doonno aqaama rasuul rasuulku wuxuu joogay sala alla ly slam biljiciraanati halaaa casharata leyla uma deetana ictamara waa cumraysta minha iyaduu ka soo cumraystay wadakhala maka maka ayuu galay fadaafa wuu dawaafay wastalama wuxuu taabtay alxajara dhagaxa alaswada madow buu taabanaya taabasho dhagaxa waxaa loola tacaamulaa afar qaab haddaad awoodi karayso waa la dhunkadaa haddaanad awoodi karayna waxaa la sameeyaa oo dhunkashadii aanad awoodayn waa la taabtaa taabashada haddaanad awoodi karayna ul dheer baa lagu taabtaa ul intoo lagu taabto ayaa usha la dhunkadaa haddaad macal usha aanad gaari karayn sida iminka u badan tahayna waa la ishaaraa un waa la tilmaamaa afartaa nooc baa loola dhaqma uma deetana rajaca ila almadiinati madiine ayuu kasoo u soo laabtay min leylati isla habeenkii uu cumraystay wa kaanat muddatu qiyaabii muddadu maqnaa canhaa madiine ka maqnaa shahrayni laba bilood wa sittata cashara yowman iyo lix iyo toban maalmood wa bacda rujuuci calayhi salaatu wasalaam arsala wuxuu diray assaraaya ciidamo gaada ah ciidamada goosanka ahi litadcuwa waxay ugu baaqayaan bacda alqabaa'ili qabaa'ilka qaarkood ila alislaam fa aqbalat ilwufuudu wufuudu way soo qaabishay tadkhulu iyagoo soo gelaya fii diin illahi diinta ilaahay afwaajan iyagoo kooxa kooxa ah waintashara alislaamu islaamku wuxuu ku faafay fii bilaadi alcarabi dalka carabeed oo dhan wuu gaadhay wa akhada almuslimuun muslimiintu waxay gudagaleen yatahaya-uuna inay u diyaargaroobaan linashri inay faafiyaan addacwati diinta wa hidaayat albashar ibni aadamkana ay hanuuniyaan iyo khalqiga fi alaqdaar alukhra gobollada kale ku dhaqan khulaasat sanati thaamina min alhijra fi sanati thaamina xadaad waxaa dhacday qaswatu muta wa qutila fiiha waxaa lagu dilay dagaalkan ru'asaau ljeishi madaxdii ciidanka oo kale ahaa zayd ibnu xaarisa wa jacfar ibnu abi aalib wa cabdullahi ibni rawaaxa fa akhada raayata calankii waxaa qaaday khaalid bnu lwaliid wa qatala wuxuu ka dilay min aruumi ruumaanka maqtalatan cadiima dil aad u weyn dad badan buu ka laayay wa khallasa aljeysha wuxuu ka soo khallisay oo ka soo badbaadiyey aljeish alislaamiya ciidanka islaamkana minhum ciidankan gaalada ayuu ka soo badbaadiyey aadka uga faraha badnaa wa fiiha isla sanadkana fataxa rasuul sala allah alay slam maka maka ayuu furtay linaqdi qurayshin quraysh jebinteeda awgeed shardan shardi bay jebiyeen min cahdi alxudaybiya kharaja rasuul sal slam ilaahi uu u baxay bicasharati aalaafi rajulin toban kun oo nin isagoo wata wa usira waa la soo qafaalay abu sufyaan fi dariiqi dariiqa ayaa lagu soo qabtayoo maxbuus ahaan baa loo soo qabtay oo wa aslama uu islaamay walaqiya rasuul sala alla alay slam rasuulku wuxuu la kulmay camahu adeerkii alcabaasa fi dariiq waqad kharaja waa uu ka soo baxay min makata maka musliman isagoo muslima ayuu soo baxay warajac macahu wuu la soo laabtay ehelkiiyo reerkiina wuxuu u diray madiina isna wuu la soo noqday walaqiya aydan wuxuu la kulmay abaa sufyaan ibn alxaaris oo in adeerkiia wa cabdillaahi ibnu umaya oo rasuulka sala allahu alay wasalam ilmaabti xagga hooyada ay yihiin waayo waxaa dhashay albaydaa bintu cabdilmutalib ayaa dhashay cabdillahi bni umaya waa raggii ugu darnaa ee colka aadka ah ay ahaayeen abi sufyaanna waa ilmaadeen ruma abu sufyaan ibn alxaaris ibni cabdilmualib fa aslamaa way islaameen wa dakhala rasul sal slam makata maka wuxuu ka soo galay min aclaaha xagga sare ayuu ka soo galay xagga aan lagaba filayn xagga koonfureed wa arsala khaalidan khaalidna wuxuu diray liyadkhula si uga soo galo min asfaliha xagga waqooyi faqaatalahu waxaa la dagaalamay rijaalu min quraysh rag quraysha fahasamahum wuu jabiyey wa cafar rasuul rasuulku waa cafiyey sal ly slam can alqurashiyiin wa ammanahum ammaanna waa siiyey wa hadama wuxuu burburiyey alasnaama asnaamtii allatii fi lkacbati kacbada taalay iyo wa xawlaha hareeraheeda waa baaba'shay wa baayacahu waxaa la baayactamay alrijaalu ragga iyo wanisaau dumar wa ahamu man aslama ciddii islaamtay yowma alfatxi maalintii furashada waxaa ugu muhiimsanaa abuu quxaafa waalidu abibakr sidiiq abibakr sidiiq aabihii iyo mucaawiya ibnu abi sufyaan wa fii hadihi sanati sanadkana xadasad waxaa dhacday qaswatu xuneyn wataa'if saara rasuul sala allah alay slam ilaa xuneyn xuneyn buu u dhaqaaqay liqitaali si uu la dagaalamo qabiilatay saqiif wa hawaasin wa macahu wuxuu wataa cishruuna alfan labaatan kun waa sida uu khulaasada ku leeyahay laakiin saynu soo maraynay baa sax ah tan waa khada madbaciya baan isleeyahay waa laba iyo toban kun itnaa cashara alfan ayaa lagu hagaajinayaa laba iyo toban kun weeyaan fakhtara almuslimuuna muslimiintu waxay ku qaldameen bikasrati cadadihim farabadnaantooda ayay ku dagmeen wa sabata rasul sal ly slam rasuulku waa saabit noqday waa deganaaday oo ma firdhanin maca jamaacatin koox buu la deganaaday min asxaabi asxaabtiisa ah way sugnaadeenoo may dhaqaaqin uma deetana rajaca almuslimuun muslimiintu way soo noqdeen wanhasama almushrikuuna gaaladiina way jabeen bacda an qutila minhum markii laga dilay akhara in ka badan min sabciina rajulan toddobaatan nin wax ka badan baa laga dilay wa usira waa la soo qabtay kasiirun in fara badanna wa subiyad waxaa lala wareegay nisaa'uhum dumarkoodii iyo wa daraarihim caruurtooda iyo wa amwaalum xoolahooda uma deetana saara nabiyu sal slam nebigu wuu socday yatacaqabu isagoo ka daba tegaya alfaariina kuwii firdhaday ayuu ka daba tegaya fawajadahum wuxuu helay mutaxasiniina iyagoo ku dhufeys qaatay bidaa'ifi meesha daa'if la yidhaahdo ayuu helay faxaasanahum wuu godoomiyey hamaaniyata cashara yowman laba iyo toban maalmood ayay halkaa ku godonsa siddeed iyo toban maalmood cafwan ayay ku godonsanaayeen wa qutila min almuslimiina muslimiinta waxaa laga dilay isnaa cashara rajulan laba iyo toban nin uma deetana rajaca rasuul sala allahu alay slam rasuulku wuxuu u laabtay ila aljiciraana meesha jiciraana la ydhaahdo faqadimat calayhi waxaa u timi qabiilatu hawaasin oo muslimiina soo islaamay ayaa ku soo noqday wa akramahum wuxuu ku karaameeyey biraddi sabyi maxaabiistii in loo celiyo duuna alamwaali xoolihii la qaybiyey laakiin aan waxba loo celin uma deetana axramahu wuxuu xarmaday bilcumrati inuu cumraysto wa dakhala makata maka ayuu galay waanu cumraystay uma deetana rajaca wuxuu u laabtay ila almadiinati madiina min leylatihi isla habeenkii wuxuu u laabtay xagga iyo madiina subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha illa anta nastaghfiruka wa natuubu ilayk